wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ku qabatay kulankan oo ahaa mid dib u eegis lagu sameynayey barnaamijyadii nabadeynta haweenka kulanka ayaa intii uu socda lagu lafaguray barnaamijka nabadeynta iyo ahmiyadda ay leedahay ka qaybgalka siyaasadda haweenka wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed nasra aweys sheekh ayaa ka waramaysay ahmiyadda kulanka dib u eegis aan ku sameynayno biace and securitigii hore loo qabtay qaybtiisa wejigiisa labaad aan maanta isugu imaana waxay tahay ka qaybgalka siyaasadda iyo doorka haweenka ay ka qaadan karaan oo ayadoo oo sharciyad ahaan dib loo fiirinaayo taas ayaan maanta isugu imaanay runtii waxaan filayaa in wax badan laga soo qabtay maalmaha hadda aan inta wada joogi doonnana in haddana dib aan ugu laabano wixii aan soo qabanay maxaa yacnii oo faa'iido ah ka soo baxay sideedaba shaqada markii lasoo qabto oo qofka shaqo loo diro shaqadaas uu soo qabto dib haddana laisugu soo laabto wax badanaa meesha ka soo baxaya miro dhal badanaa ka imaanaya waayo waxaa tihiin dad aad u tiro badan waxaa ka kala imaadeen xaafado kala duwan shaqooyin kala duwan wasaarada kala duwan runtii waxay keenaysaa in in haddana mar labaad laisu soo yimaado laiswaraysto wixii ka soo baxay inbutkii ka soo baxayna ee noqoto mid oo miro dhal ah ee wasaaraddana ay noqon karto midii ay kusii tallaabsan lahayd ee hore ugu sii socon lahayd marka waa ku mahadsantihiin waxaan rajayn doonaa insha allah biidnillaahi kariim ka qaybgal wacan in aqoon si fiican isku wadaarsado soomaali waxay tiraahdaa maskax kaa maqan maan walaalkaada ugu jiraa marka waxa inta aan maqnayn waxaa laga yaabaa bulsho kala duwan inaan la soo kulannay oo laga wada sheekaystay maalmihii halkaan la joogay oo looga hadlaya peace and security oo adiga markaa qof u sheegtid qofka waxaa laga yaaba waxyaabo badan oo adiga inta aadan ku maqlin bannaanka aad ka soo maqashaan oo haddana aad idinkii dadkii aad dib marka ugu celiseen waxya badan aaraah badan la isdhaafsado marka taa waxay keenaysaa in hore loo socdo in hore loo socdo xasilinta iyo ka qaybgalkeeda ay hore usii dhaqaaqdo haweenkana ay noqdaan dadkii ku dhiirada in yani ka hadalka siyaasadda waxaa laga yaabaa dumar badan oo siyaasad markaa kusoo qaajid oo ku dhahaaya aniga siyaasad maxaa qoorta ii geliya siyaasad baan tabar u haaya inay ku dhahdo laakiin markay aragto gabar asaageeda ah oo dhahaysa ee siyaasad inaan ka qayb galno waaye waxaa la dhisi rabaa golaha deegaanka inaan ka mid noqono waaye baarlamaanka ee inaan ka mid noqono waaye markay aragto waxaa laga yaabaa inay dhiirigelin gasho muddooyinkii dambe wasaaradda haweenka koonfur galbeed ayaa waday kulamo lagu horumarinayo qorshayaasha ka qaybgalka nabadda haweenka iyo siyaasadda